bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada ugu doorka roon wararka uu idiin hayo reediyo muqdisho saaka oo ah laba iyo labaatanka bisha oktoobar ahna subaxnimo sabti ah qabanqaabada munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ka socota magaalada jowhar ee xarunta maamulka halkaas oo ay ku qulqulayaan ergooyin ka kala imaanaya qaybo kala duwan oo dalka ah si ay uga qayb galaan munaasabaddaas dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa mar kale sheegtay in si wanaagsan ay u socdaan howlaha doorashooyinka islamarkaana la rajaynayo in ay kusoo gabagaboobaan wakhtiga loo qorsheeyey qaar ka mid a dadweynaha soomaaliyeed ayaa aragtiyadooda ka dhiibtay codayntii golayaasha baarlamaanada ee qaar ka mid a dowlad goboleedyadu ay ku doorteen xubnaha ku matelaya aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda soomaaliya cabdirashiid maxamed xidig ayaa magaalada kismaayo uga qayb galay kulan looga hadlayey sidii wax looga qaban lahaa abaaraha baahsan ee la sheegay in ay ku dhufteen qaybo ka mid a gobollada jubbooyinka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa magaalada baydhabo waxa uu kulan kula qaatay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee deegaanka waxaana uu kala hadlayey sidii ay wada shaqayn dhow ula yeelan lahaayeen hay-adaha ammaanka si looga hortago tacadiyada ay dadweynaha ku hayaan kooxaha nabadda ka soo horjeeda qayladhaan xoogle ayaa ka soo yeeraysa qaybo badan oo ka mid a gobollada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya halkaas oo si daran ay u saameeyeen abaaraha iyadoo dhinaca kalena warar soo baxaya ay sheegayaan in roobabka xilliga dayrtu ay ka curteen qaybo ka mida gobollada koonfurta soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan degmooyinka dayniile kaxda iyo hodan ee gobolka banaadir ayaa daahfuray kulan lagu bilaabayey wacyigelin loogu talagalay in loo sameeyo dadka soo barakacay ee ku nool qaar ka mid a xeryaha ku yaala magaalada muqdisho akhbaaraadka caalamiga ahna waxaa ugu waaweyn saaka kooxda isis ayaa la sheegayaa in ay qoorta ka gooyeen in ka badan laba boqol oo qof oo ka mid ah dadka degganaa magaalada muusel halkaas oo weerar xoog leh ay ku hayaan ciidamada ciraaq oo ay taageerayaan maleeshiyaadka kurdiyiinta
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda efmka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaragga satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
kusoo dhowaada dhegaystayaal warkii oo fidsan magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ahna magaala madaxda dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa ka socota qabanqaabo ballaaran oo ku aadan xafladda caleemasaarka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa maamul goboleedkaas ee dhowaan la doortay waxaa halkaas ku sugan oo telefoonka toos ugu jira waryaheena cabdishakuur cali axmed cabdishakuur subax wanaagsan inooga warran bal sida ay wax uga socdaan magaalada jowhar saaka subax lamida alcadaala waa mahadsan tahay magaalada jowhar waxaa sida aad sheegtayba ka soconaya qabanqaabadii u dambeysay ee caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle mudane cali cabdulaahi cosoble iyo weliba ku-xigeenkiisa cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe waxaa hadda magaalada la filayan goordhow ay kasoo degto diyaaraddii u horeysay oo ka imaaneysa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle oo maalmihii u dambeeyey ku sugnaa halkaasi qeybaha bulshadana ay la socdaan ay soo gaari doonto waxaa xigi doonta diyaarado kala duwan iyo wufuud kala duwan oo dhulka cirkaba ku imaan doona oo ka socda dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda dhexe ee soomaaliya inay magaalada tani soo gaaraan si ay uga qayb galaan munaasabada caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle oo adiwaayba idmo maanta barqadii ka furmi doonta magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa la filayaa adiwaayba idmo in halkan ay yimaadaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha xubno kale oo golaha golayaasha dowladda ah iyo weliba dowlad goboleedyada oo la filayo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed sidoo kale jubbaland puntland inay imaadaan halkaas ay goobjooga noqdaan munaasabada caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa kaloo la filayaa in halkan ay yimaadaan wufuud ka socota beesha caalamka oo ee, wakiilada caalamka ee soomaaliya ay ku jiraan si ay halkan goobjoog uga noqdaan munaasabada caleemsaarka ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabelle ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyey ciidamada kala duwan haddii aan lahayn kuwa militariga booliiska iyo nabad sugidda ayaa magaalada ee, ammaankeeda eh, aada u adkeynaya oo magaalada gaafureegaya qaybo kamida magaalada eh, waxaa eh, laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyadaasi la xiriira eh, caleemsaarka iyo qabanqaabadii u dambeysay ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabelle ee lagu caleemsaarayo waayahay cabdishakuur ee haddii aad sawir ka bixisid muuqaalka magaalada iyo goobta loo asteeyey ama loogu talagalay in lagu qabto caleemasaarkaas bal maxaa indhahaagu arkayaan magaaladu siday u taallaa maxaa wadooyinka suran ee dadka jooga intay la eg yihiin goobta loogu talagalay waa goob nuucee ah Ee, haddii ay baydmo caleemsaarka waxay ee, munaasabadiisa munaasabadda caleemsaarku ka dhici doontaa ee, howlka farjanno oo lagu dhisay dowlad goboleedka hirshabelle gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo ilaa kumanaan qof qaada Ee, magaalada markii aad eegto magaalada maalmo ka hor waxay ahayd magaalo ee, ee, hal gobol madax oo hadda waxay noqotay magaalo laba gobol ee, caasimad u ah haddana maanta oo caleemsaar ku dhacayo ee, si weyn ammaankeeda loo ha- loo adkeeyey waxaa soo gaaray dad ka badan tankeeda marka laga hadlayo caleemsaarka oo ee, ee, ku yimid ee, ee, diyaarado iyo weliba kuwa gawaari ku yimid maadaama magaalada muqdisho caasimada soomaaliya u dhowdahay dadkii ugu badnaa ee magaaladan mar yimaada ayaa yimid oo doonaya markaas inay goobjoog ka noqdaan munaasabadda caleemasaarka kuwaas oo isugu jira kuwa sidaa ku sheegay dowlad goboleedyada ka socda waxaana ka marneen ee, kuwa dowladda dhexe ka socda oo waxaa kaloo halkan jooga saraakiisha ugu sarreysa ciidamada qalabka sida oo iyana ee, ammaankii iyo sida loo xaqiijinaya la socday magaalada muuqaalkeeda wuu isbedelay waxaa hadda ee, ka dareemeysaa ee, dhaqdhaqaaqyada magaalada sawiradii ee, madaxweyne madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee, sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa kaloo magaalada si weyn looga dareemayaa ee, isbedelka dowlad goboleedkan ee, ee, uu ku sameeyey oo la xiriira ee, iyadoo calamadii iyo calankii dowlad goboleedka iyo wax badan oo magaalada aanay hore u lahayn ayaa hadda laga dareemayaa marka la- ee, dhibaatada ugu weyn hadda magaaladan ka jirta waxay tahay dadka ee, yimid iyo magaaladu aaday u kala weyn yihiin dadka yimid oo adiga kun ku dhow fuud kun ah oo haddana kuwo kale hadda ay soo socdaan ayaa waxay tahay wax ee, ee, aada magaalada u bedelay magaalada ammaankeeda si aada loo xaqiijiyay marka magaalada iyo un waxaa maanta kala duwan marka aad eegto dhaqdhaqaaqeeda tanka magaalada maanta soo furay iyo iyo waxaa aada u kala duwan iyo magaalada waa baaxadeeda laakiin haddana magaalada waxaa laga dareemayaa un in magaalada ay noqoto magaalo labada gobol caasimad u ah ee, magaalo un ee, ay imaan doonaan ee, webdii ugu ballaarnaa ebed yimaada marka loo eego xitaa dowladdii markii ee, ay ka ji- ee, ee, ee, laba kun iyo afartii dowladdii allah u naxariistay marxuum madaxweyne cabdullaahi yuusuf maxamed ee, halkan ay ka shaqaynayso webdigii imaaday marka dadka qaar aan la sheekaysa webdiga maanta imaanaya iyo webdigii toddobaadkan jooga ayaa boqol kiiba boqol ka badan kana Waaya.
saameyn badan waaya cabdishakuur ugu dambeyntii ee, adoo soo koobaya dhanka gobolka hiiraan ee, waxaad sheegtay in madaxweynuhu ka imaanayo maxaa war laga hayaa ugaas xasan ee, ee, ugaas oo isagu ka mid ahaa dadkii markii hore qaba hawsha dhismaha kasoo horjeeday ee, xagga hiiraan dadka ka yimid sama ku badan yihiin magaalada oo dad badan beledweyne xaggeeda ma ka yimaadeen ama ma la filayaa Ee, horta shirkan markuu furmayey ee, marka laga hadlay reer hiiraan shirka intooda badan ergadii joogtay sagaalka bilood ee, boqolaalka ahayd waxay ahaayeen dadka hiiraan marka laga reebo dadkii ee, gobolka shabeellaha dhexe ergooyinka ah ee markii dambe shirka ku biiray ee, marka laga hadlay dadka reer hiiraan intooda badan halkan way joogaan haddana maanta marka laga hadlay iyo kulankii dhacay ee madaxweynaha hirshabelle iyo ugaas xasan ee, oo ilaa habeen hore ilaa shalay socday waxaa marka hore uu ahaa kulan la isku afgartay in eh, arrimaha laga wada hadlaya oo ay ka mid ahayd in maamulkan si buuxda loo taageero kulan sidiisaba eh, kusoo dhammaaday sida eh, xo- ila xoogaalo madaxweynaha la socday ay sheegeen eh, is-afgarad waxaa ka mid ahayd waxyaaba la isku gartay in maamul halkaasi laga abaabulayay oo eh, gobolka hiiraan oo ku koobnaa la joojiyey oo la isku afgartay Eh, waxaa kaloo hadda wararku sheegayaan macquulka ay tahay- ay tahay in hanke ugaaska uu magaalada jowhar yimaado inkastoo wararkaas aan la xaqiijin karin haddana oo kulamadii dhacay iyo ugaaska iyo ee, madaxweynaha hirshabelle waa la isku afgartay magaalada beledweyne waxaa looga soo dhaweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle si aan la filaynin oo weliba ah, marka loo eego ee, sawirkii laga haystay magaalada iyo sida ay noqon doonto marka ee, madaxweyne uu tagay ay isbedeshay oo magaaladii dadkii joogay oo dhan ee, ay soo dhaweeyeen oo shalay munaasabad weyn oo lagu qabtay magaalada oo madaxweynuhu uu kula hadlay ee, bulshada una sheegay in hirshabelle ay ka go-an tahay in la hirgeliyo islamarkaana dadka ay kusoo dhaweynayeen marka maanta webdi ballaaran oo dadkii beledweyne ku sugnaa ahaa oo dadkii markii hore dowlad goboleedkan iyo qaabka lagu dhisa kasoo horjeeda ayaa la filayaa in madaxweyne ay halkan la yimaadaan waxaa dadkaasi kamid a gudoomiyihii gobolka hiiraan yuusuf axmed xajar yuusuf dabageed oo toddobaadkan markii dowlad goboleed kala dhisay sheegay inay taageersan yihiin marka ugaaskana ilaa hadda kulamadii lala qaatay waa la isku afgartay oo isgaafgaray kusoo dhamaan sida wararka dadka ku dhadhow madaxweynuhu ay sheegeen madaxweynuhu washir jaraad qabta ku sheegay in kulankii ugaaska uu la qaatay isgarad ku dhammaaday marka sidaas arrinta u dhacday beledweynena webdi oo inta badan dadka imaan doona madaxweynaha la socda waxay noqon doonaa dadkii beledweyne ku sugnaa ee dowlad goboleedkan iyo habka lagu dhisay kasoo horjeeda laakiin hadda intooda badan ku qancay nidaamka lagu dhisay dowlad goboleedka hirshabelle tahay cabdishakuur aada iyo aad buu umahadsan yahay wariyahena cabdishakuur cali axmed oo isagoo jooga magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle inooga waramayey qabanqaabada xafladda caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle dhegaystayaal wixii kusoo kordha haddii alla u qadiro wararkeenna iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad kula socon doontaan waxaana sidoo kale idiin ballan qaadaynaa haddii allau qadaro in xafladdaas aad toos uga dhagaysan doontaan redio muqdisho islamarkaana sidaasi lamida uga daawan doontaan telefishinka qaranka soomaaliyeed iyada oo si habsamila ay dalka oo dhan uga socdaan howlaha la xiriira doorashooyinka ayaa dowladda soomaaliya waxay mar kale sheegtay in ay wakhtigii loo qorsheeyay ku dhici doonaan doorashooyinku taasoo ah in la doorto madaxweynaha marka la gaaro soddonka bisha nofembar ee fooda inagu soo haysa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xuseen odawaa ayaa waxa uu u sheegay warbaahinta qaranka in sida ay waxu socdaan ay ku kalsoon tahay dowladdu in ay suurto gelin doonaan in howl kasta lagu qabto wakhtigii loogu talagalay waxaana wasiirku uu sheegay in hadda ay meel wanaagsan marayso qabanqaabada loogu jiro u diyaargarowga soo xidhista xubnaha aqalka hoose ama golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kadib markii inta badan xubnaha aqalka sare ay kasoo dhammaadeen dowlad goboleedyada marka laga reebo dowlad goboleedka hirshabeelle iyo xubnaha ka imaan lahaa deegaanada somalilan kuwaas oo weli aan lasoo xulin wasiiradowa oo ka qaybgalaya barnaamijka kulanka toddobaadkana waxa uu yidhi horta doorashooyinka isbedel weyna lagu sameeyey midda aqalka sare in ay ka timaado dowlad goboleedyada oo baarlamaankooda soo xulaan qabaa'ilkooda ayagu inta qanciyaan u qaybiyaan baarlamaanka geeyaan soo ansixiyaan dabcan hirshabeelle iyo somalilan markii laga reebo inta kale waa adinka arkayo shalay waa soo dhamaadeen waa u hambalyaynaya dhammaan puntland gaar ahaan oo gabdhuhu ay muujiyeen awood aan caadi ahayn oo yani saddex gabdhoodna ay kasoo baxeen gabaruna ayba si yar uga hartay kursiga runtii hambalyo gooniyahaysi kusii leeyihiin xoogga ay saareen laakiin dhammaan dowlad goboleedyadu shaqadoodii oo ku saabsaneed aqalka sare si hufan oo isu soo qabteen waxaa dhiman aqalkii hoose oo loogu talagalay saddex iyo labaatanka bish inuu bilowdo alcadaala waxaan rabaa inaa ogaatid maadaama nidaamka totally la bedelay sida laba kun iyo labayo tobankii oo boqol iyo soddon iyo shan arday oday ay ku jiraan xerada iskoola bulisiyo waraaqaha kasoo saxiixa geey ay tahay ma aha arrintu guddiyada heer federaal iyo heer dowlad goboleed shaqeynaya unaaba kugu filan guddiga heer federaala jira guddiga heer dowlad goboleed ee arrimaha doorashada jira oo mid walba oo shaqooyin leeya waxaa jira afar iyo toban kun oo qof oo la raba inay ka qayb galaan oo odayaashii laga rabo inay liiskoodii soo gudbiyaan halkii kursi konton iyo ko qof konton iyo koga qofoo nambar kamida waa inay dhallinyaro yihiin nambar kamida waa inay haween yihiin foomka laga buuxinayo qofka markaad aragto waa foom weyn marka culayska participationka wuxuu keenaha hadday dib u dhac yimaadaan inuu yimaado laakiin hadda waxaad moodaa camaliyadii inay dhaqaaqdo waktigii loogu talagalay oo ah in soddonka novembar madaxweyne lagu doorto
waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha cabdiraxmaan maxamed xuseen odawaa guddiga dadban ee doorashooyinkuna waxay sheegeen in boqolkiiba lixdan iyo shan ay hayaan xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya islamarkaana ay rajeynayaan in hawshaasi ay si wanaagsan u dhici doonto haddii aan ku laabano wararka la xidhiira caleemasaarka loo diyaargaroobayo ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka hirshabellena madaxweynaha maamulkaasi hirshabelle cali cabdulaahi cosoble ayaa waxa uu ku sugnaa magaalada beledweyne oo uu joogay shalay ilaa iyo xalay iyo habeen hore halkaas oo kulamo uu kula qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada iyo ugaaska deegaankaas ugaas xasan ugaas khaliif waxaana hadda uu isku diyaarinayaa madaxweynuhu inuu kasoo ambabaxo magaalada beledweyne garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne waxaa ku sugan wariyaheena ibraahim maxamed geedi oo hadda telefoonka toos ugu jira ibrahim inooga waran socdaalkii madaxweyne cosoble iyo haddii uu soo baxay iyo wixii uu kala kulmay beledweyne adoo soo koobaya walaal waad mahadsan tahay cabdaala sidaa sheegtaba madaxweynaha cusub ee maamulka dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble iyo xubno ka mid ah siyaasiyiinaya hadda waxa ay ku sugan yihiin garoonka waaskhaliif ee magaalada beledweyne oo la filayo in saacadaha soo soboqaan baxo isagoo ku wajahan magaalada jowhar si halkaasi ugu dhacdo calimasaarkiisa iyo weliba ku-xigeenkiisa inta uu ku sugnaa labadii maalmood ee soo dhaafay magaalada beledweyne madaxweynaha cusub ee hirshabeelle waxa uu kulan la qaatay ugaas xasan ugaas khaliif sida uu iyo weliba siyaasiyiin qaar ka mid ah maamulka odayaasha waxgaradka ee siyaasiyiinta ku dhaqan magaalada beledweyne waxaana uu kulamadaasi uga hadlayeen sidii loo horumarin lahaa guud ahaan deegaanada ku abtirsada ee maamulka hirshabeelle ee gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe dhowaan dowlad goboleedka loogu doortay cali cabdulaahi cosoble oo warbaahinta la hadlayna waxa uu sheegay in ugaas xasan ugaas khaliif ee kulanka ula qaatay ay isku afgarteen waxyaabihii uga hadleen balse ugaasku uu sheegay inuu eegayo waxqabadka maamulka hirshabeelle
aad baan kuugu mahad celinayaa ibraahim maxamed geedi waryaheena oo ku sugan magaalada beledweyne garoonka diyaaradaha halkaas oo goordhow la filayo inuu kasoo anbabaxo madaxweynaha la caleemo saarayo maanta ee hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble ayuu inooga waramayey haddaba iyadoo ay si wanaagsan u socdaan howlaha doorashooyinka ayaa qaar ka mid ah dadweynaha soomaaliyeed waxa ay aragtidooda ka dhiibteen sida ay u arkaan soo xidhista xubnaha aqalka sare ee golaha baarlamaanka soomaaliya kaas oo doorashooyinkoodii ugu horreeyay ay ka kala dhaceen magaalooyinka cadaado baydhabo garoowe iyo kismaayo halkaas oo lagu soo doortay boqolkiiba lixdan iyo shan xubnihii aqalka sare ee baarlamaanka wariyaasheena jooga jowhar ayaa la kulmay qaar ka mid a dadweynaha magaaladaas oo weydiiyey sida ay u arkaan dareenkooda la xiriira doorashooyinkaas aqalka sare ee markii ugu horreysay soomaaliya ka qabsoomay waxaan balyo u dirayaa maamul goboleedyada soo dhisay ama dowlad goboleedyada soo doortay ama soo xulay aqalkii sare aadaan ugu hambalyaynayaa qaabkaay ku soo xuleen iyo weliba waxaan leeyahay kaftayr haddaan ku dhex diro ragga culus ay soo xuleen aadaan ugu hambalyaynayaa marka midda xigta anagu anoo ku hadlaya magaca xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabeelle insha allah waxaan qaban doonaa haddii alla awoodala idmo caleemasaarkii madaxweynayaasha madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa caleemasaarka kadib nasasho ma jirto wax fasax liila ma jiraano howl adagaa noo taalo inaan ka daba tagnaan rabnaa dowlad goboleedyada hore loo dhisay shaqadoodii qabsaday maalinta axadda ah hadduu alla awoodal idmo waxaan bilaabi doonaa qaabkii aan ku soo xuli lahayn aqalka sare magacaygu waa cali maxamed caraale waxaan ka soo jeedaa dowlad goboleedka hirshabelle state waxaan ku suganahay caasimada magaalada jowhar aad iyo aad ayaan uga faraxsanahay su-aashaas waxaa la gaaray xilligii gebagabada dhismaha dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa la dhisay barlamaan waxaa la doontay guddoon waxaa la dhisay oo la doortay madaxweyne hadda waxaa la taagan yahay xilligii lasoo xuli lahaa lana doora lahaa xubnaha sanadka ama aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan soo gaarno marxaladaas oo maanta gobollada kale ay marayaan annaguna waxaan ku qasbannahay inaan maaragtay ka gaarsiino
magacayga waa axmed cabdi maxamuud oo ku magaca dheer axmed jiis madaxa waxbarashada gobolka shabeellaha dhexe aragtidayda ku aadan mxuu ahaa aqalka sare maamul goboleedka ama dowlad goboleedka hirshabeelle aad iyo aad ayaan usoo dhoweynayaa sababtoo ah aqaladii sare ee maamul goboleedyadii kale ee mxuu ahaa dalka waa lasoo dhammaystiray waa la dhisay mxuu ahaa dad la yaqaano oo macruuf oo xilal kala gedisan dalka kasoo qabtay ayayna usoo wada xusheen waana lasoo doortay arrintaas waxaan ugu hambalyeynayaa maamul goboleedka hirshabeelle baarlamaankiisana waxaan ka rajaynayaa inay codkooda siiyaan
qaar ka mid a xildhibaanada iyo shacabka magaalada jowhar oo dareenkooda ka dhiibanayay doorashooyinka lasoo doortay xubnaha aqalka sare ee soomaaliya haddii aanu aadna dhinaca magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayna madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa magaalada baydhabo waxa uu kula shiray qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee deegaanka waxaana ay ka wada hadlayeen sidii xiriir wanaagsan ay u yeelan lahaayeen bulshada iyo dadka waa dadka deegaanka iyo ciidamada ka shaqeeya xagga ammaanka si looga hortago in ay dhacaan dhibaatooyin dhinaca ammaanka ah telefoonka magaalada baydhabo waxaa toos ugu jira wariyaheena siraaji sheekh isxaaq oo ku sugan magaalada baydhaba siraaji kulankaas iyo wixii ka soo baxay
aada umahadsantaha cadaalow madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan shalay galab waxa uu kulan la qaatay odayaasha dhaqanka gobolada koonfur galbeed soomaaliya iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda goboladan koonfur galbeed soomaaliya kulan muddo socday ayuu la qaatay madaxweynaha kulankana waxaa lagu gorfaynayay ama looga hadlayay sida uga habboon gobolka shabeellada hoose loo geyn lahaa ciidamo ka shaqeeya ammaanka goboladaasi ama gobolka shabeellada hoose oo maalmihii ugu dambeeyey ka dhacayay falalidiga kuwa ammaanka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan waxa uu usoo jeediyey dadkii kasoo qaybgalay kulanka oo u badnaa odayaasha dhaqanka in la geeyo gobolka shabeellada hoose ciidan oo maalmihii ugu dambeeyeyba tababar uga socday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ciidankaasi sidii loo geyn lahaa gobolka shabeellada hoose waxaa sidoo kale laiskula soo hadal qaaday kulanka intii uu socday arrimaha doorashooyinka ka socda dalka gaar ahaan gobolada koonfur galbeed soomaaliya sidii loo xalin lahaa ergooyinka soo dooranaya xildhibaanada mustaqbalka qaranka soomaaliyeed waxyaabo fara badan ayaa kulanka laiskula soo qaaday cadaalow marka laakiinse kulanka inta badan waxaa lagu gorfaynaya arrimaha ammaanka waxaa sidoo kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan iyo odayaasha dhaqanka isla soo qaadeen sidii qaar ka mida deegaano mararka qaar ay ku dhibaateeyaan dadka shacabka al-shabaab loo geyn lahaa ciidan ciidankaasi oo qeybka ciidanka booliska gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa sidoo kale odayaasha dhaqanka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo dhammaan dowladda koonfur galbeed ay uga hambaliyeeyeen howlgallo maalmihii ugu dambeeyey ciidanku ay ka wadeen tuulooyin hoos imaanaya degmooyinka ba iyo bokool oo ciidanka guulo fara badan ay kasoo hooyeen marka odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale siyaasiyiinta iyo dadkii kasoo qaybgalay kulanka dhammaantoodii waxay ballan qaadeen inay garab istaagi doonaan dowladda koonfur galbeed soomaaliya mar walbana ay garab u yihiin bil walbana kulan noocan oo kale ay la qaadan doonaan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed waa mahadsan tahay siraaji aad iyo aad baan kuugu mahad celinaynaa wariyahana siraaji oo magaalada baydhabo qadka telefoonka toos ugu jira ayuu ahaa haddii aynu wararka xagga abaaraha aanu u weecanana qaybo kala duwan oo dalka ah waxaa lasoo sheegayaa in ay ka jiraan abaaro saameeyey nolosha dadka iyo deegaanka iyo sidoo kaleeto xoolaha kadib markii ay dib u dhaceen xilligii ay di'i jireen roobabka xagga dayrta ama roobabka xilliga dayrta warbixintan soo socota ayuu xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka kusoo koobaya waryaheena sharmaarke maxamed warsame
bisha tobnaad dadka soomaalida ah waxa ay fishaan ama ay rajeeyaan inuu curto roobkii dayrta waxaana sannadihii ugu dambeeyey dalka soomaaliya ka jiray roob yari mana aysan israacin gugiya dayrtii hore oo dad badan oo beeraley iyo xoolo dhaqato ah ay ku haweenaayeen inay tacbadaan ama ay helaan biyo keed u noqdo oo baraagaha u buuxsha gobollada dalku waa ay kala duwan yihiin kuwo waxa ay leeyihiin webiyo mara inkastoo mararka qaar ay guraan ama ay dhibaatooyin kale ay sababaan kuwa kale ee aan webiyadu ay marin waa meelaha ugu adag dhanka nolosha marka la gaaro jiilaalka ama biyoyarida degmada dangoraya ee gobolka nugaal iyo degmada ayl ee isla gobolka nugaal deegaano badan oo hoos yimaada oo ay ka mid yihiin ceelbu budambuuto baarweyn xaaji khayr ayaa waxay ka mid yihiin deegaanada u daran ay biyola'aantu xilligan ay ka jiraan oo dadkay dunyada ku dhaqan xaaladooda ay tahay mid adag gobolka mudug oo ka mid ah gobollada dhexe ee dalka soomaaliya xaaladda dadka ku nool gobolka mudug guud ahaan waa ay ka siman yihiin biyoyarida waxaynay la wadaagaan gobollada kale ee dalka soomaaliya haba u kala darnaadaane koonfurta gobolka mudug waxaa ka jira deegaano badan oo ka mid ah roob la'aan waxaana yaraaday baadkii iyo biyihii waxaana taa weheliya dad ka barakacay guryahoodii ay deganaayeen ee magaalada gaalkacyo oo ay diriiro u dhexayso labada maamul ee wadadega magaalada gaalkacyo ee puntland iyo galmudug waxaana dadkii ka cararay oo xilligan dulsaar ku ah dadka ku nool degmada hobyo oo xaaladooda ay cakiran tahay ay noqotay mid cirka isku sii shareertay nolosha dadkaasina ee aad u liidato waa kuwana guddoomiyaha degmada dangorayo iyo guddoomiyaha degmada hobyo oo ka warramaya xaaladdu sida ay tahay xilligan gobolka oo dhan waxaa ka jira biyo la-aan abaar baana ka jirta xilligii dhowrkii xilli roobaadoo lasoo dhaafay sidii dayrkii iyo guugi ka horreeyay labaduba waa seejiyeen roobkamadiin haddana deegaamada ugu khatarsan oo ilaa hadda aan wax roobi ka diin waxaa ka mid ah deegaamada hoos yimaada degmada degmada dangorayo degmada bayra iyo gobolka karkaar dhammaantiis tuulada la yidhaahdo ceel buus gureer baqbaq meesha la yidhaha xaaji khayr budumbuto baarweyn tuulooyinkaas ayaa hadda ugu khatarsan mana jiraan hay-ado samafalo waxma qaban karin awoodna aanaan oon dadka way dhibaataysiiyeen keliya awooddeeda waxay ku soo hortay in shacbiga degmada oo ayaguba dhaqaalaan iska liitay in dadka loo baryo masaajidada looga baryo tabalaan dadka loo weydiiyo shaksiyaadka magaalada kule oo dhaqaalaan iska hooseeya ayaga xilliga baxeylka hore ahay kamiyuuniversitiga aad bay shaqooda u waday in dhibaatooyin gooni uga iskaysa dadka shacabka ah tana ay ugu darsatay markaan kuu soo koobo caruurta waxaa waxa la daawireeshin nafaqa darri iyo tabar darri gacan ayaa caruurta haysa dadka waaweyn waa la mid oon waa hayaa bac ma haystaan xaafadaha ay degiyiin waa meelo waawaxaaga ay samayseen ama dada dulsaar ku yihiin yacni waxaad dareemaysaa meel aad u rafaad badan ay haysta dadka gobolka jubbada hoose waxa uu ka mid yahay gobollada oo ay ku nool yihiin xoolaha ugu badan ee soomaaliya
waryaheena sharmaarke maxamed warsame ayuu ahaa oo warbixintaasi ku eegaya abaaraha dalka ka jira haddaba iyadoo abaarahaasi jiraan ayaa qaybo ka mid a gobollada waxaa lasoo sheegayaa in iminka ay roobabkii xilliga dayrtu ka curteen sida uu magaalada beledweyne uga soo warramay waryaheena ibraahim maxamed geedi oomayigaal ayaa ka da-ay saacadihii lasoo dhaafay magaalada beledweyne iyo deegaanada waqooyi ee gobolkan jiraan roobabkani waxa ay kuwo ay ku diirsadeen dadkii adduunyada maadaama inta badan bartamaha soomaaliya ay si weyn u saameeyeen abaarihii dhacay xasan yuusuf oo ka mid dadka degan deegaanka beergadid ee gobolkan hiiraan ayaa waxa uu sheegay in roobabka saacado badan sooda ay ka da-een markaasina ay biyo dhigeen sida ay sheegeen qaar ka mid a dadka degan deegaanada waqooyi ee gobolkan hiiraan ayaa waxay tilmaameen in roobabkan dhinaca kale ay qaadeen xoolo fara badan kadib markii waadiyaal ay kusoo rogeen halka lagu magacaabo qudile halkaasay ku horabeeleen qoys aad u fara badan kuwaasoo hadda degaansaday deegaanada ceelgaal jawiil iyo bacaad ee gobolkan hiiraan roobabkan xilligan ka da-aya gobolkan hiiraan ayaa waxaa ka faa'iidaysan doona dadka beeraaleyda ah oo muddo badan aan taaban beerahooda markaasna hadda bilaabay inay geedqaas ku sameeyaan beerahooda oo muddo badan aan la tabcin ibraahim xamed geedi radio muqdisho beledweyn
yahay ibraahim magaalada kismaayona kulan lagu qabtay oo uu ka qayb galay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha cabdirashiid maxamed xidig waxaa looga hadlay si loo gaarsiiyo gargaar dadka dhibaataysan in loo baahan yahay in ammaanka ay ka wada shaqeeyaan hay-adaha ammaanka iyo dadka deegaanka kulankaas oo mas-uuliyiin ka tirsan jubbaland ay joogeen waxaa laysku raacay in si wada jira loo sameeyo dadaallo la xiriira sidii loogu gurman lahaa dadka abaaruhu ay ku hayaan deegaanada jubbaland islamarkaana looga wada shaqayn lahaa ammaanka haddaba warkaasi iyo war kaleeto oo ku saabsan kulan ka dhacay degmada dayniile ee gobolka banaadir oo loo qabtay dad barakacayaal ah oo halkaas lagu daafuray barnaamij loogu talagalay barakacayaasha waxaad ku dhagaysan doontaan iyagoo dhammaystiran haddii alla uu qadaro warka koob iyo tobanka baraqanimo ee fooda inagu soo haya halka warkaasi oodan kaga imaanaya dhegaystayaal waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhbaaraadka caalamiga ahna saaka qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah kooxda lagu magacaabo i s i s ayaa waxa ay sheegayaan wararku in ay daldalaad ku dileen laba boqol iyo siddeetan iyo afar ruux oo ay ku jiraan caruur arday ah oo wax ka baranaysay kuliyad xagga beeraha ah oo ku taala magaalada mosel kadib markii dadkaas ay u qafaasheen gabaad ahaan iyaga oo isaga dhigaya dagaalka xoogga leh ee ay ka wajahayaan ciidamada ammaanka ee waddanka ciraaq iyo kooxaha kurdiyiinta ah oo dagaal xoogan kula jira kooxdaas qaramada midoobey ayaa walaac xoogan waxa ay ka muujisay dhaqanka kooxda daacish oo ay sheegtay in ay dhibaato weyn ka soo gaari doonto carada ay kooxdaasi ka qaaday dagaalka looga safaynayo magaalada muusel waxaana qaramada midoobey ay sheegaysaa in kooxda daacish laga yaabo inay si weyn u dhibaateeyaan dadka shacabka ah ee magaalada muusel telefishinka c n n k ayaa sheegay in ilaa xagga sirdoonka uu ka soo xigtay in shan boqol iyo konton qoys oo ka mid ah dadka magaalada muusel ay afduubteen kooxda i s i s ama daacish islamarkaana ay dadkaas u isticmaalayaan gabaad ahaan dadka la dilay ee iminka la sheegay in tiradooda ay gaarayso laba boqol iyo siddeetan iyo afar ruux waxaa ku jira caruur waxaana la sheegay dadkaas in kooxdu ay ku dishay meel ku taalla dhinaca galbeed ee magaalada muusil kadib markii ay ka kaxaysteen gudaha magaalada xaafadaha ugu daran ee la sheegay in kooxdaasi ay ka kaxaysteen dadkii deganaa sida ay sheegtay qaramada midoobey waxaa ka mid ah xaafadda lagu magacaabo zamaaliya iyo sidoo kaleeto xaafadda lagu magacaabo najafiya oo labaduba ka tirsan magaaladaasi muusil oo ah magaalada labaad ee ugu weyn waddanka ciraaq qaramada midoobay gabar sarkaalada oo u shaqaysa oo lagu magacaabo ravina shamdazani waxa ay u sheegtay xafiiska qaramada waxay u sheegtay telefishinka c n n in qaramada midoobey ay dareemayso walaac aada u weyn oo la xiriira dhibaatooyinka soo gaari kara dadka shacabka ah markaay marka ay noqoto dagaalka looga sifaynayo magaalada labaad ee ugu weyn waddankaasi dhinaca kalena kooxda i s waxa ay weerar ku qaadeen magaalada kirkoog oo qiyaastii boqol iyo shan iyo toddobaatan kilomitir dhinaca koonfur bari ka xigta magaalada muusel warkii oo idinkaga imaanaya dhegaystayaal radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa